munaasabadan laka bandhiga ee arday baratiyo xuluum shalgidaysan yalla kunqowda degmada ceelberde ee gobolka bakool taasoo ah dufcadii saddexaad ee macadka imaamu shaafici si lan dhiirigeliya ardaydan walaayo baradeena xafladda iyo walibaa ku qeyb galay maamulka degmada ceelberde odayaalka dhaqanka culummada macalimiin waalidiin arday iyo maamulka macadka imaamu shaafici iyadoona meelasay ardayda iyo hakajiideen walyaaboga iyo baradeena فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون culummada maamulka macadka iyo waalidiinta ku qeybgalay kulanka ayaa meelisay hadallo dhiirigelin ay ankadireen ardayda cilmiga iyo baradan iyo ona kala dardaarmeen intii oo sii wadaan walbarashadiyo Ee, salaan kadib maqaaladaydu ma dheero Ee, maxal baan joognaa iska farxad ah oo carruur badan aan saaka maqraati ka nahay inay la wareegeen furihii cilmigooda ama noloshooda marka u horaysa macallimiinta ayaan u mahad celinayaa oo ku leeyahay shukran shukran waxaana uga tegayaa mahadcelintooda iyaga hal xadiid baa igaga filan marka farxad iyo hambalyo iyaga waxaa ugu filan inay ka mid yihiin khayru naaskii uu nabigeenu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh mar kale waxaan u hambalyaynayaa carruurta yaryarka ah ee iftiimaya ubaxa ee makhraatiga ka nahay cilmigii la geliyey muuqaalkiisa maanta heer sara maraya ayagana inaysan cajisin oy daalin ayaan kula dardaarmi lahaa insha allahu tacaala
awalan waxaan u mahad celinayaa maarti sharafta nagala soo qayb gashay xafladani oo ugu horeeyo culimada sheekh maxamuud saxaafadda ugu horeeya bedri waalidiinta sharafta leh waqtiga oo soo huray iyo ardayda halkani bandhiga ka samaysay ama xafladani ka qalanjebisay oo mataqaanaa ee hambalyaynayo ardaydaasi ayagana waan u mahad celinayaa soo dadaalay ee waqtigooda soo huray aad iyo aad u mahadsan yihiin haddii gaad yihiin iyo haddii qur-aan leeyihiinba ardayda halkani waxay iskugu jiraan laba qaybood qayb qur'aana oo tasxiixa dhammaysay oo qaybtii koowaad oo tasxiixa dhammaysay ah iyo qaybtii koowaad ee higaada ka qalinjebisay macadka imaamu shaafici waxaan halkan oga mahad celinaynaa macallimiinta soo saartay jiilkan fiican ee quruxda badan annagoo ah waalidiintii waxaan ku faraxsannahay si boqolkiiba boqol ah sida ardada loo baray madgaranaysa qur-aanka loo baray iyo sida tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda loo soo dhisay iyo sida hadda madgaranaysa quruxda badan ee hadda ay ku socoto waxaan aad iyo aad ogaga mahad celinaynaa macallimiintii Ee, mahadda koowaad ilaahay baa iskale mahadda labaadna macallimiinta halkaan ooga mahad celinayaa waxaa weeye macalimiinta si fiican dugsiga noogu dhisay ee carruurta noo tarbiyeeyey ee wax noo baray waan u mahad celinaya maasha allah baan leehay khayr iyo barako allaha siiyo madaxooda allaha raajiyo awlaadana kuwii soo barbaaray ee wax noo taray ee maxaanku dhahay diinta iyo dalkaba anfacay ilaahay ha nooga dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه وحن السلام يا معلم كيري معلم محمد يا أرتضى الأمان معلمين تا والدين تا عن لاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان أرتضى أبي أدر فرصة وهستالة كفائي إيستا
marka haddii uu ilaahay raba maseex ahaa waxaan u dhihi lahaa ardayga inta uu higaada ka sugayo ee uu si quman uga fahmayo ee uu kasoo gaadhahayo marxalad kitaabka qur-aanka meel walba oo loo soo bixiyo uu si sax u akrinayo sida ardadii hadda waana eh, xeerka macadka ku jire ardaydan baratay culumta diiniga ee sida qur-aanka kariimka iyo xifdintas hingaada iyo weliba munaasabada haytayto iyo ha ka bandhigaayeen walyaabogiyo baradeen ardaydan iyo dhowaan la kuwada intay xaflad oo shahaadooyin lakugu doonsiiyo lagu qabda degmada ceelberda